ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون hadduusan dadku noqonayn ummad keliya isku jid ah dhammaantood waxaan ka yeeli lahayn kuwa ku gaalooba raxmaanka guryahooda saqafyo fidda ah iyo salaanno fidda ah ay ku koraan allah wuxuu leeyahay waxaan ku siin lahaa gaalada wax kasta adduunka haddii aanay dad kale ku fidnoobayn arrinkaasi waayo aakhiro ma leh waxaan ahayn naar dab aan damayn ah